bismillaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a xaaladda magaalada beledweyne iyo deegaano hoostaga ayaa waxaa lagu soo warramayaa in saaka ay degan tahay kadib markii shalay dagaallo ay ku dhex mareen maleeshiya beeleed iyadaoo maamulka iyo odayaasha beelihii dagaalamana ay wadaan dadaallo xal loogu raadinayo dagaaladii dhacay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ee kasoo jeeda gobolada gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku baaqeen in si deg deg ah loo joojiyo xiisada dagaal ee ka taagan magaalada beledweyne iyo deegaana hoostaga xulista xildhibaanada baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya ayaa meel wanaagsan waxa ay mareysaa gobolada dalka iyada oo maanta lagu wado magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee dowlad goboleedka jubbaland in lagu soo gabagabeeyo xildhibaanada aqalka hoose ee kasoo galaya deegaanada jubbaland soo xulistooda ama soo doorashadooda tirada dadka qaxootiga ah ee kasoo laabanaya xeryaha dhadhaab ee soomaaliyeed ayaa lagu soo waramayaa in ay sii kordhayaan marba marka ka dambeysa waxaana sabab looga dhigayaa xasiloonida ka jirta koonfurta soomaaliya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa koonfur galbeed ayaa xaqiijiyay ammaanka deegaanka goofgaduud ee gobolka baay halkaas oo maleeshiyada al-shabaab ay dadka ku dhibaateyn jireen islamarkaana shalay ay ciidamadu la wareegeen tacdiyada dadka qaxootiga ah oo ay soomaalida ku jiraan ee gala wadamada yurub ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay sii kordhayaan gaar ahaan waddanka oslovakia xaalada nololeed ee dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka galgaduud xaaladda nololeed ee dadka ku nool bariga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay kasii darayso iyadoo ceelasha qaar ee deegaanadu ay biyaha dadka ku nool deegaanadaasi ay biyaha ka heli jireen ay gureen sidaa wararka aanu ku heleen
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
mar kale subax wanaagsan waa afar iyo labaatanka bisha kow iyo tobnaad ee nofembar sannada laba kun lix iyo toban subax khamiis ah warkii oo fidsan xaaladda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo deegaana hoostaga ayaa lagu soo waramayaa inay degan tahay kadib markii shalay iyo maalmihii ka horreeyaba ay dagaallo ku dhex mareen maleeshiya beeleed maamulka iyo odayaasha deegaanka ayaa lagu soo waramayaa inay wadaan dadaallo xal loogu raadinayo dagaaladii dhacay wariyahayaga ibraahim maxamuud geedi oo halkaasi ku sugan ayaan goor dhoweed qadka taleefonka ee magaalada beledweyne kula xidhiir waxaana weydiiyey bal inuu inooga waramo xaaladda magaalada beledweyne iyo sida ay saa ka tahay
waa maadsan tahay guud ahaan xaaladda magaalada beledweyne iyo gobolka hiiraanba way degan tahay inkastoo ay weli jiraan xiisado olaadeed oo ka jira qaybo ka mid ah gobolka hiiraan oo goboladaha hoostaasi maalmihii ugu dambeeya dagaal uu ku dhex maray laakiin wararka ugu dambeeya hadda waxay sheegayaan xaaladda deegaanadaasi ay tahay mid degan waxaana sidoo kale socda dadaalo lagu doonayo sidii lagu xalin lahaa colaadaasi oo soo kala qaaday maamulka gobolka hiiraan odayaasha waxgaradka deegaanka iyadoona kulamadaasina loogu yeeray dhammaan waxgaradka iyo culamaha udiinka dadka walaalaha halkaasi dirita ku dhex martay kulamadaana saacadii soo dhaafay ka dhacaan magaalada beledweyne maantana lagu balansiyaa sidii halkaasi loo dhamaystiri lahaa waxaa jira guddi loo saaray xalinta colaadaasi oo dhamaystiri lahaa maamulka waxau sheegay wax walbo halkaasi nabadintaasi ku baxo in maamulka oo tafaala qaadayo islamarkaasina oo maamulka la soconayo amison oo shalay sidoo kale ka qaybgaysa kulankaas waxay sheegtay inaysan u dulqaadan doonin in mar dambe dagaal ay ka dhacaan magaalada beledweyne kuwaas inta badan saameeya karayska ah waayo marka meelaha ay dagaaladu ka dhaceen ilaa iminka iyo saakay sida xaaladdu ay tahay ka waran
saakay dagaaladu goobay ka dhaceen saakay sida wararka sheegaya way degan tahay inkastoo laakiin la dareemayo in xiisadii halkaasi ka dhacay ay saameeyeen dadkii labada dhinac markii hore xoola dhaqata ahaa oo labada dhinac xoolaha uu gudbin jiray hadda ma jira wax gudbaya xoolahaasi dadku way kala xaqadeen laakiin colaadda si weyn u saameysay laakiin hadda ma jirto een, wax dagaal oo xalay ilaa saacir soo dhaaf halkaasi ka dhacay Een, dagaal waxaa ka dhacay oo keliya een, deegaano ka baxsan magaalada beledweyne sida deegaanka lagu magacaabo dameerlays oo kale oo ka baxsan magaalada laakiin een, dagaalku een, ma jiro meelo kale oo hadda ku fidi intaa ka warhayno laakiin waxaa jira een, dadaalada inta badan ee wadaan maamulka iyo weliba odayaasha labada dhinac sida olaadaas lagu xalin lahaa
haddaba xildhibaanada baarlamaanka ee dowlad goboleedka hirshabelle ee kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa shir jaraa'id ay ku qabteen magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabelle waxa ay kaga hadleen dagaaladaasi iyagoo dalbaday in si deg deg ah loo joojiyo xiisada ka jirta magaalada beledweyne iyo deegaano hoostaga ee udhexeysa beelahaasi walaalaha ah ee halkaasi ku dagaalamay in si shuruud la'aan ah loo joojiyo xabadda labo in si deg deg ah loo kala qaado ciidanka is hor fadhiyo saddex in guddi loo saaro dejinta xaaladda iyo sidoo kale tirakoob inta khasaaruhu uu dhan yahay waxaana guddigaas uu ka koobnaan doonaa maamulka gobolka hiiraan eh, guddiga amniga dowlad goboleedka hirshabelle iyo xildhibaanada hirshabelle shan in ciidamada jabuuti ee amisom iyo milatariga soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan inay kaalintooda qaataan lix sidoo kale dowladda dhexe siyaasiyiinta reer hiiraan odayaasha dhaqanka ganacsatada haweenka waxaa laga codsanaya inay gacan ka geystaan sidii loo joojin lahay colaadda ka socota magaalada beledweyne toddobo waa in la baaraa cidda sida saxda uga dambayso colaadda soo laalaabatay ee magaalada beledweyne cadaaladana la hor keenaa cidda sida dhabta uga dambayso dagaalka kusoo noqday magaalada beledweyne siddeed xildhibaanada maamulka hirshabelle ee ka soo jeeda gobolka hiiraan waxay dadaal u geli doonaan sidii loo nabadeyn lahay ee magaalada beledweyne iyo meel kasta oo ka mid ah gobolka ee, maamulka hirshabelle ee uu dagaal ka jiro sagaal waxaan bogaadinaynaa dadaalada muhiimka uu wado guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan waxaan ugu ba- waxaanu ku baaqaynaa in lala shaqeeyo horumarka uu ka wado iyo nabadeynta gobolka hiiraan
xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ay ahaayeen oo soo saaray war-saxaafadeed ku aadan xaaladda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo dagaalada ka jira tirada dadka soomaaliyeed ee kasoo laabanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa lagu waramayaa inay sii kordhayaan marba marba marka ka dambeysa waxaana sabab u ah nabadda ka jirta koonfurta iyo bartamaha soomaaliya warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobe ee soomaaliya ha- hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga waxa ay muujinayaan in dadka waayihii u dambeeyey kasoo laabtay xeryaha dhadhaab ay ka badan yihiin soddon iyo afar kun oo qof siddeed iyo toban kun oo ka mid ah dadkaasi waxay ku nool yihiin magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland sida warbixinta lagu sheegay waxaa taageero siiya dadkaasi hay-ado caalami ah kuwaasoo ka gacansiiya sidii ay u heli lahaayeen xirfada ay dadkaasi qaxootiga kasoo laabtay ay ku shaqaystaan iyadoo sidoo kale loo fududeynayo tashiilaadka loogu talagalay in dadka kasoo laabtay xeryaha dhadhaab ee qaxootiga ah ay u helaan sidii ay u abuuran lahaayeen shaqooyin u gaar ah sida ay muujinayso warbixin ay soo saartay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhinaca qaxootiga dadkan ayaa waxaa la sheegayaa in markii hore ay ku noolaayeen xeryaha dhadhaab aanay fursad u helin inay helaan tababaro la xiriira shaqooyin sidii ay u abuuran lahaayeen shaqooyin u gaara oo ay ku maareeyaan noloshooda ha yeeshee magaalada beledwe magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland markaa dadka qaxootiga ah ee ka badan siddeed iyo tobanka kun ee qof ay soo gaareen waxaa u bilowday dadaalo dadkaasi xirfado loogu abuurayo si ay u maareeyaan noloshooda warbixintu waxay muujinaysaa in marba marka ka dambeysa ay dadku si aad ah ugu dhiiranayaan in dalkooda ay dib ugu soo laabtaan iyagoo hadda haysta fursado taageero caalami ah iyo kuwo gudaha ah oo la xiriira in guud ahaanba ay kusoo laabtaan dalkooda oo hadda marba marka ka dambeysa xasilo sii xasiloonaya warbixintu waxay tilmaamaysaa in nabadda ka jirta deegaanada koonfureed ee soomaaliya ay sabab weyn u tahay in dadka dadkii qaxootiga ku ahaa xeryaha dhadhaab ay ku dhiiradaan in ay kusoo laabtaan gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya deegaanada lasoo calaame- cale- calaamadeynayo in marba marka ka dambeysa ay sida aadka ah ugu soo laabanayaan waxaa ka mid a deegaanada dowlad goboleedka jubbaland iyo sidoo kale dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo dadku ay ku dhiiranayaan in ay weliba ay abuurtaan shaqooyin u gaar ah oo ay ku maarayaan noloshooda halkii marka hore ay ku tiirsanayeen hay-adaha caalamiga ah ee ku taageeri jiray xeryaha dhadhaab ee dalkaasi kenya wararka ka imaanaya deegaanka goobgaduud ee gobolka abaayo iyo waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay ku guuleysteen xaqiijinta ammaanka deegaankaasi kadib markii shalay ay kala wareegeen maleeshiyada argagixisada ee al-shabaab oo dadka ku dhibaateyn jirtay waryahayaga siraaji sheekh isxaaq oo ku sugan gobolka abaayo ayaa waxaan wax ka weydiina bal sida ay tahay xaaladda goobgaduud iyo sidoo kale xulista baarlamaanka aqalka hoose ee deegaanada koonfur galbeed ka imaanaya oo magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed ka socota
deegaanka goobgaduud waa deegaan ilaa iyo shan iyo labaatan kilomitr dhanka koonfurta kaga beegan magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa shalay dagaal uu ku dhex maray ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isgarabsanaya iyo kooxda dumaadka ummadda soomaaliyeed oo ugus dagaalkaasi waxaa laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan khasaaraha lasoo gaarsiiyey cisbitaalka magaalada baydhabo dhaawacyo aada u fara badan ayaa lasoo gaarsiiyey waxaana ku dhintay ilaa iyo saddex qofood laakiin dadka ku dhintay halkaasi dagaalkaasi waxyeelada kasoo gaartay waxay u badnaayeen dadkii shacabka deganaa deegaanadaasi dagaal xoogan ayaa ku dhex maray ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo al-shabaab ciidankana kadib waxaa u suurta gashay inay dib ula wareegaan deegaanka goobgaduud deegaanka goobgaduud awal waxaa gacanta ku hayay ama deganaa ama fariisin weyn ku lahaa ciidanka midooda africa amisom kuwada ethoobia way kasoo baxeen kadib ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa dhowr jeer dagaal kula galay al-shabaab waxayna ahayd fariisin ama goob ay ku xooganayeen oo ay sanadadii ugu dambeeyay ay maamulayeen al-shabaab laakiinse ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa hadyeertan oo cidnahan garab ka helaynin oo isugu jira xooga dalka soomaaliyeed iyo booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa hadda ku sugan taliyaha ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq xasan araase ayaa mar aan saaka la xiriiray waxay ii sheegeen in deegaanka goobguduud iyo deegaano kale hoos imaanaya ciidanka xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ay gacanta ku hayaan hadeertan ay qorsheynayaan sidii deegaano kale oo al-shabaab looga shakaysan yahay inay ku sugan yihiin ay gacanta ugu dhigi lahaayeen islamarkaana ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay diyaar u yihiin sidii ay howlgallo ugu sameyn lahaayeen deegaanadaas iyo deegaano kale gebi ahaanba waxaa al-shabaab laga sifeeyey wadada udhexaysa goobguduud iyo baydhabo oo awal al-shabaab dadka ay ku dhibaateyn jireen oo maristeeda dhib ay ahayd laakiinse shalay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed u suurta gashay in gebi ahaanba ay wadadaasi ay sifeeyaan oo al-shabaabkii deganaa oo dadka shacabka ay ku dhibaateynayay gebi ahaanba laga sifeeyo dhanka kale doorashooyinkii ayaa si habsamida ugu socda magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay ee heesaad la socotid waxaa lagu doortay magaalada baydhabo ilaa iyo shan xubnood oo ka mid noqday aqalka hoose ayna ku jirto gabar dad shantaasi xubnood waxay u badnaayeen dad ku cusub siyaasada walow mid kamid a uu ahaa uu kamid ahaa siyaasiyiin ama siyaasi si weyn looga garanayo dalka soomaaliya islamarkaana kamid ahaa baarlamaankai dowladda soomaaliya maantana waxaa la rajeynaya in doorashooyin ay ka dhacaan magaalada baydhabo hadda waxaan kaala soo hadlaya xarunta madaxtooyada kumeel gaarka magaalada baydhabo gaar ahaan goobaha doorashooyinku ay ka dhacayaan oo si aad ay ugu qulqulayaan ergooyin aada u fara badan gobolka shabeellada hoose ergooyin ka imaaday oo boqolaal gaaraya ayaa ku sugan magaalada baydhabo doorashooyinka intooda badanna dadka kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose ama musharaxiinta kasoo jeeda gobolka shabeellada hoose ayaa ergooyinka maalmahan ay ku dooranayaan magaalada baydhabo
sidaasi lamid a magaalooyinka gobolada dalka ee xarumaha u ah dowlad goboleedyada jira ayaa waxaa ka socda doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa lagu wadaa du-eba idmo in maanta xildhibaankii ugu horey ugu dambeeyey ee kasoo galaya deegaanada jubbaland ee matalaya dadka goboladaasi ee ka mid noqonaya aqalka hoose ee golaha shacabka uu lagu dooran doono du-eba idmo magaalada kismaayo waxaana shalay la doortay laba xildhibaan oo ka mid noqonaya xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo maalinkii ka horreeyana la doortay hal xildhibaan taasoo ka dhigan tirada xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo loogu talagalay in ay kasoo galaan gobolada jubbaland aaniraada gobolada jubbaland in uu ka haray keliya halka xildhibaan ee maanta hadduu eeba idmo lagu daran doono magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee jubbaland magaalada cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbe dowlad goboleedka galmudug ayaa iyana waxaa ka socda soo xulista xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale waxaa sidaasi lamid a iyana ay ka socdaan magaalada jowhar ee xarunta kumeel gaarka ah xarunta ee xarunta aan iraadee dowlad goboleedka hirshabeelle ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe iyadoo magaalada jowharna kala bar in ka badan xildhibaanadii loogu talagalay in ay kasoo galaan deegaanada hirshabeellena lasoo lasoo doortay islamarkaana toddobaadkan gudihiisa la filayo hadduu ay baydmo sida hadda ay doorashada ku socoto haddii ay kusoo socoto in lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee kasoo gelaya deegaanada hirshabeelle gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya markaanu eegno deegaano dhaca bariga gobolkaasi waxaa lagu soo waramayaa in ay ka jirto biyo la-aan aada u baahsan iyadoo ceelasha ceelashii ay dadku biyaha ka cabi jireen ay gureen waxaana lagu soo waramayaa in dadka qaar ay isaga barakaceen meelihii ay ceelashu ka gureen ee bariga gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxamed oo inooga soo waramo gobolkaasi gaar ahaan xarunta magaalada dhuusamareeb ayaa waxa uu inooga warramay sida xaaladdu ay tahay
waad mahadsantahay runtii gobolka galguduud waxa uu kamid yahay meelaha weli ay ka jiraan oon abaaraha saameynta ku yeeshay dad iyo dunyo aada u fara badan roobkii waa uu soo baahay sidii la rabay ma uusan dhi'in walow xilligii erka orashada uu bilaabay meelo aan sidaas u badnayn roob yar uu ka da-ay dadkuna ay bilaabeen in meelahaasi ay gaaraan amaba ay isugu tagaan oo maaragta xolooda ay geeyaan taasina runtii ma aysan kaasin balse raab aada u fara badan ayaa meelahaas ka jira qaar waxaa jirta booyadaha biyaha geyn jiray meelaha baadiyaha ah amaba baraadaha ay ku yaalaan in ay sahli waayeen oo maaragtay qiimihii biyaha oo sara ukac uu ku yimid dadkii xoolaqabatada ahana ay iska bixi waayeen maadaama muddo aada u dheer biyaha la shubayay iyo meelo bacaad ku gooyey intaba runtii saameyn aada u weyn ayaa jirta marka la eego abaarahan ka jira gobolada dalka soomaaliya
maxamed deeq aad ayuu u mahadsan yahay warbixin ay soo saartay hay-adda u qaabilsan midowda yurub la socodka xuquuqda aadanaha waxa ay muujinaysaa in tacadiyada ay la kulmaan dadka qaxootiga ah ee galaya wadamada yurub ay sii kordhayaan warbixintan waxaa lagu xusay afar iyo toban dal oo ka mid a wadamada midowda yurub in dembiyo iyo dhibaatooyinba loogu geysto dadka qaxootiga ah oo ay ku jiraan dad aada u badan oo soomaali ah hay-adda u qaabilsan dhinaca qaxwootiga ee midowda yurub waxa ay sheegtay in dadka u ololeeya ka hortaga tacdiyada loo geysto dadka soo galootiga ah ee wadamada yurub ee isugu jira siyaasiyiinta iyo sidoo kale saxafiyiintuna ay la kulmayaan dhibaatooyin la xiriira ololahooda xaqiijinta in dadka soo galootiga ah ee yurub galaya ay dhibaatooyin kala kulmaan dadka reer yurub waxaa wadamadan la xusay ka mid ah waddanka slovakiya sida warbixinta ay muujinayso waxaana la sheegayaa in dadka qaxwootiga ah ee ee wadamadaasi gelaya lagula kaco tacdiye ay ka mid yihiin jirdil iyo dhibaatooyin kale oo lagu xusay warbixinta ay soo saartay hay-adda qaxwootiga u qaabilsan hay-adda u qaabilsan midowda yurub ilaalinta xuquuqda aadanaha warbixintan oo soo baxday maalinkii talaadada ahayd waxaa lagu caddeeyey in ay jiraan tacdiyo isugu jira warbixintan oo soo baxday maalinkii talaadada ahayd waxaa lagu caddeeyey in dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya wadamada yurub iyo sidoo wadamada africa iyo sidoo kale wadamada carabta ay la kulmaan tacdiyadaasi oo la sheegayo in qaarkood ay yihiin kuwa ula kaca halka kuwa kalena la sheegaya in ay ku dhacayaan si aan ula kac ahayn sida warbixintu ay muujinayso warbixintu waxay intaa ku daraysaa in loo baahan yahay in wadamada midowda yurub ay qaadaan tallaabooyin lagu dhowrayo xuquuqda dadka qaxootiga ah ee ka imaanaya wadamada kale ee dunida sida wadamada africa aasiya iyo sidoo kale qaaradda america oo la sheegayo in si aad ah ay u kordhayaan marba marka ka dambeysa hay-adda u qaabilsan ilaalinta xuquuqda aadanaha ee midooda yurub waxay sheegtay in haddaan la qaadin tallaabooyin lagu ilaalinayo xuquuqda dadka qaxwootiga ah ee wadamada yurub muciin baday ay noqon karto ay ka dhalan karto dhibaatooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay in dadka qaar ay qaadaan dhib- ay sameeyaan falal ay ku dhibaateynayaan dadka wadamada yurub ee hadda ay ka jiraan dhibaatooyinka la sheegayo in lagula kaco dadka soo galootiga ah warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga inta ciduuseega waxay dib kaga heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho dot net